إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah taliska xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka warbixiyo weeraro iyo howlgallo sideed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay ka kala dhacay muqdisho galgaduud hiiraan iyo gadow qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada u bidhaamisay nuuca uu yahay dagaalka hadda socda iyadoo ku baaqday in mujaahidiinta la garab istaago ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay qaraxyo iyo weeraro toosa ku qaaday fariisimayaal ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey boqol neef oo geel ah iyo lacag dhan toban kun oo dollar dowladda ruushka ayaa qafaal ciidamayn qasab ah weli ku haysa shacabkeeda
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah dhegaystayaal taariikhda miilaadiyada saaka waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun labiyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran taliska ciidanka xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa ka warbixiyey weeraro iyo howlgallo sideed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay ka kala dhacay muqdisho galgaduud hiiraan iyo gado warkaas iyo war kale oo ku aadan xarakada shabaabul mujaahidiin oo bulshada u bidhaamisay nuuca uu yahay dagaalka hadda socda iyadoona ku baaqday in mujaahidiinta la garab istaago waxaa faahfaahinaya maxamed amiin
afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee shalay iyo habeen hore dhacay ugu horeyn waxa uu faahfaahinayaa weerar nafhurnimo ah oo shalay ka dhacay xara tababar oo lagu diiwaangelinayay ciidamo cusub banaadir ama magaalada muqdisho waxaa ka dhacday camaliya istishaadiya camaliyadaasna waxaa lala beegsaday xarunta loo yaqaano warshadda nacnaca halkaasoo ah meel lagu diiwaangeliyo murtadiinta cusub oo ku biirahaya murtadiintii hore murtadiin saf dheer ugu jira in la qoro ayaa camaliyadaasu beegsatay oo halkaa waxaa dhexda ka istaagay walaal mujaahida oo istishaadiya halkaa waxaa ku dhimatay soddon iyo laba murtad waxaana ku dhaawacantay afartan in ka badan waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay magaalada muqdisho ay mujaahidiintu ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan maamulka daynile ee dowladda federaalka intaasi kadib waxa uu ka warbixinayaa guluf ay maalmahan wadeen ciidamo huwan ah oo laba qaybood ka kooban kuwaas oo ay shalay mujaahidiintu isku fara saareen cadakabir waxa uuna ka warramayaa natiijada waxayna soo weerareen fariisin ay mujaahidiintu ku lahaayeen duleedka deegaanka cadakabir halkaana waxaa ka dhacay dagaal faraha la isugu gubtay wakhti dheerna soconahayay aana waxna la iskula harin ilaahay fadligii cadowgii murtadiintaha ilaahay garabkoodu ka baxay labadii madaxna waa jabeen goobtiina mujaahidiinta ayaa u haray labadii madax markii ay jabeen halkaa waxay kaga tageen dhimasho ka badan ilaa konton waxaa kaloo laga gubay gaadiid waxaa laga qaniimaystay hub cadowgaasuna haddeer oan hadlayno saa sheegnaba waa uu jabay goobtiina mujaahidiinta ilaahay fadliga u haray sidoo kale waxa uu ka warbixinayaa howlgallo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka hiiraan qarax ayaa waxaa lagu beegsaday ciidan boolis ah oo qaraxa lagu dilay waxaana ka mid ahaa sargaal booliis baa ka mid ahaa qarax kale wuxuu ka dhacay meel u dhow magaalada beledweyne waxaana lagu dilay laba sargaal waxaana lagu dhaawacay saddex kale booco waxaa ka dhacday camaliya ayadana waxaa weeyaan iyo howlgal lagu dilay toddoba murtad oo ay ku jiraan afar sargaal waxaa ka mid ahaa sargaalkii saadka u qaabilsanaa guutada shanaad ee murtadiinta gedo mujaahidiintu waxay weerar kala hortageen murtadiin dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada balad xaawo ee wilaayada gedo weerarkaasna mujaahidiintu waxay ku dileen shan murtad waxaana ka mid ah mid sargaala sheekh abu muscab ayaa qeybaha dambe ee shirkiisa jaraa'id ku faahfaahiyey dagaalka maanta socda iyo noociisa dagaalka aan ku jirno oo maanta socda oy ugu dambaysay dagaalka ka holcahaya hiiraan iyo galgaduud waxaa soo qaaday huwan ciidamo ah oo isbahaysato ah waxay isugu jiraan mooryaan iyo murtadiin u diiwaan gashan dowladda riddada iyo ameerikaan iyo turki iyo afrikaan qaarkood dhulkay ka dagaalamahayaan qaarkoodna xagga sare ayay gantaalaha ka soo tuurahayaan oo dayuuraday wataan qofka muslimka caqliga leh waa inuu isweydiiyo maxay tahay maslaxada kulmisay murtadiinta iyo mooryaanta iyo afrikaanta iyo ameerikaanka iyo turkida ujeeddada kulmisay iyo maslaxada kulmisay maxay tahay ameerikaanka afrikaanta turkida ayagu warkooda waa cadya ayagu waa gaalo isugu jira saliibiyiin kiristaana iyo calmaaniyiin isugu jira waxa uu sidoo kale ka warramayaa soomaalida la socota shisheeyaha bal qoladan ayaga soomaalidaahu maxaa iyagana u xugna waxaa u xugna ayaguna inay saliibiyiintaas ameerikaanka iyo afrikaanta inay walahoodii siiyeen sidaasna ay ku ridoobeen diinta uga baxeen ilaahay baana noo sheegay waman yatawallahu minkum fa innahu minhum markaad isku dadho marka mooryaanta iyo murtadiinta iyo saliibiyiinta kulligood hal hadafaha marka kulmiyey oo muxuu yahay ilaahay baa noo sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istadaacuu ujeeddada ay u dagaalamayaan waxaa weeye dadka muslimiinta ah inay diintooda ka saaraan inay ka hor istaagaan isku dhaqa iyo isku xukunka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka inay iska hortaagaan waa haddii ay awoodaan sheekh abuu muscab af hayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu dambayntii baaq u diray bulshada muslimka ah waxaan leenahay dadka muslimiinta ah marka caadifada ka taga arrinku waa cadyaha diinta ilaahina waa waadixo waa cadda istaaga oo garabka mujaahidiinta istaaga waxaadna ogaataan maanta dagaal ka socda nin walba ninkii uu garab siiyo ayaa aakhre lala soo saari doonaa ninkii saliibiga maraykanka ah iyo afrikaanka iyo calmaaniga turkiga ah ninkii la safta isaga aakhre lala soo saari doonaa ninkii mujaahidiinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo isku xukunkeeda iyo tadbiiqeeda iyo hirgelinteeda iyo mujaahidiinta isgarab taagan ayagaa lala soo saari doonaa marka waxaan leenahay mujaahidiinta garabka siiya cadowga ilaahina ha laga hortago ilaahay baana mar hore iyo mar dambe u mahad celinaynaa xasan sheekh ayaa dhowaan sheegay in dagaalka hadda socda uu yahay mid ay fikirkiisa leedahay dowladda maraykanka kaas oo dowladda federaalka ay ku qasban tahay in ay aqbasho waa mahadsan tahay maxamed amiin nayowkaasi ahaa qaraxay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin oo xalay qaraxyo iyo weeraro toos ah ka fuliya gudaha magaalada muqdisho waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay howlgallo ka fuliyeen gobolada banaadir iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay saqdhexe gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxay qarax kula eegteen waddada siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ciidamadii dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar askari oo ka mid ahaa ciidamadii saaraay gaariga ayaa la sheegay inay qaraxa ku naf waayeen sidoo kalena waxaa gebi ahaanba burburay gaarigii qaraxa lala beegsaday sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla xal qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay isgoyska sayidka ee degmada howlwadaag qaraxyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xale ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka oo fariisin ku lahaa isgoyska florensa ee degmada wardhiigley sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga degmada hilwaa halkaa oo ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday isbaara u taallay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa lagu qarxiyey halka loo yaqaano dalbiyaanka ee hoos tagta degmada qoryooley waxaana ugu yaraan ku dhintay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa isbaarada aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu waa haashim uu inooga waramayey weeraradii ay geysteen ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin saacadii lasoo dhaafay golaha nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay boqol neef oo geela iyo lacag dhan toban kun oo dolar maxamed daahir cali sow ayaa warkaas faahfaahinaya nicmooyinka allah ee addoommadiisa uu siiyey aad ayay u badan yihiin lamana tiri karayo nicmooyinkaasi waaweyn waxaa ka mid a maalka iyo risqiga iyagoo maalka iyo xoolaha ay haystaan ka duulaya jidka allahna wax ku bixinaya ayaa qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay waxa ay mujaahidiinta ku wareejiyeen boqol neef oo geel ah iyo lacag dhan toban kun oo dollar oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta kadib munaasabad heer sare ah oo ka dhacday wilaayada baay munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga ah baay sheekh xamse abujacfar culimo ogaasyada qabaa'ilka dega wilaayada guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay oo munaasabadda xolo wareejinta ka hadlay ayaa u mahad celiyey oo bogaadiyey beelaha dega wilaayada oo muddo gaaban kadib mujaahidiinta ku wareejiyey xoolaha iyo lacagta ilaahay subxaana wa tacaala may weydiiyaan warsadaan dadka muslimiinta ay hantidaasa dhiibideen niyado daruufo badan isku jiran lalqawgeeka sindare masan inka aragne daruufo jogaarka nin aragne oo aragaayan hadafka geeka oo socdo islaamka iyo gaalada ku dhexay inimar walaa toban af imaalibi inaha itwaajib dadka ah iyadoo ay arrintaas iqaadadeen dhiiban hantadan ilaahay iniisu subxaana wa tacaala inka gargaaro guutaa muslimiinta addunya akhrab ilaahay gargaar usu ka siiyo beelaha ayaa go'aansaday inay sii labalaabaan garabka iyo hiilka ay u yihiin mujaahidiinta ee lagu difaacayo kitaabka iyo shareecada lagu soo duulay insha allahu tacaala kulley arag haytaan golaha nuqabada kudhaqanka shareecada islaamka walaayada baay maybaa go'aansadeena ni i labalaaban garab istaaga mujaahidiinta iyo garab isurinyin insha allahu tacaala had ay lakubalaw arag haytaan hantid iyo wareejiyeen oo mayl araa'isu oo geela ama intiil ege arag haytaan insha allahu tacaala inkubadanna mayl araa'isu kulley insha allahu tacaala war dhow rajeeyaan haddii ilaahay adamo guddoomiyaha golaha nuqbada soomaaliyeed ibraahim shaacir oo munaasabada tix kooban ka soo jeediyey ayaa beelaha soomaaliyeed u soo jeediyey inaan laga horkeenin mujaahidiinta ah oo dagaal kula jira shisheeyaha ku soo duulay dalka dhammaan beelaha soomaaliyeed waxaan leenahay yaan lagu kadshoomin waxyaabaha xasangurguurta iyo murtadiinta iyo kuwan ay wadaan yaan lagu kadshoomin ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii mujaahidiinta garabkooda aad ka baxdaan sida hadda beelaha oo had iclaansaday dagaalka waxaan leenahay ka laabta dagaalkaas ka noqda dan idinkuguma jirto qabiilaa tihiin qabiil wuxuu u baahan yahay inuu geel u daaqo cari u daaqo oo lo u dhaqanto oo ganacsado oo safar ka baxo soo galo ayuu u baahan yahay jihaadkan jihaad daba dheer waay qabiil ma wadi karo wixii lama qabiil intay isdiriraan saddex beri wax laisku turturo la kala tegi jiray ma aha qabiil ma wadi karo qabiilaad tihiin dantiina fiirsada yaan xaabad laydinku dhigin oo dabka lagu shito murtadiinta iyo gaalada ha u adeeganina weliga baysha xamse abujacfar ayaa ugu dambayntii munaasabadda ka hadlay isagoo u mahad celiyey beelaha muslimiinta ee bixiyey xoolaha may lahaa qabaa'ilkii muslimiinta haayi oo halabahi xoolagan iyo nuqabadii haddaha wareejiyen dhammaantiyo ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiin hibadiyo may lisiinku baahinyaa antan inay isin walka sii dartan ballanqaadkii mayka jarayhe naftiyo qabaa'ilka muslimiinta iyo nuqabada antabane furumo jihaadka kugi gaadado doonan insha allahu tacaala maylana ballanqaadkaasi ku dhabeeya jazaakum allahu khayran horaana unku dhabayteen runtii marka insha allahu tacaala mushaarakada hadda samayteen aynu ku sii gaabinay wal ay ka sii daro jazaakum allahu khayran si kastaba ha ahaatee beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka ayaa marar badan xoolo bixiyey kuwaasoo ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha dagaalka fadliga allah uu ku manaystay addoommadiisa muslimiinta ah waxaa ka mid ah inuu siiye asbaab badan oo ay ugu dhowaanayaan taasoo ka qayb qaadanaysa kordhinta camalkooda wanaagsan asbaabtaasina waxaa ka mid ah al-infaaqu fii sabiiliillah midhaha laga helayo in jidka allah wax lagula baxo waxaa ka mid ah maalka ayaa ku siyaada naarta ayaa looga badbaadaa oo jannada ayaa lagu galaa albaabaha risqigana waa lagu furaa warka dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ruushka ayaa qafaal ciidamayn qasab bahawli ku haysa shacabkeeda xukuumadda moscow ayaa weli sii wada ololaha ballaaran oo ay ku dagaalgelinayso shacabkeeda si ay uga soo kasbato khasaaraha xoogan ee kasoo gaaray dagaalka ka holcaya waddanka yukrain ciidamada booliiska iyo kuwa sirdoonka ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen boqolaal kun oo ruux kuwaasuu isku dayay inay ka baxsadaan dalka si ay uga badbaadaan ciidamaynta qasabka ah hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa soo wariyey in ciidamada ruushka ay isku geedaameen dhammaan xuduudaha waddanka si ay uga hortagaan barakaca ay sameynayaan shacabkeeda qafaal diidka ah toddobaadkii lasoo dhaafay ayuu valadimir putin ku dhawaaqay heegan buuxa isagoona u yeertay ciidamadiisa kaydka si uu wax guula uga keeno dagaalka yukrain oo u muuqday in meelaha qaar looga itaal roonaaday warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa